qaraha waa mid ka mid a dalagyada ka baxa dhulbeereedka magaalada jowhar iyo deegaanada hoos yimaada kaasi oo ay bulshada si-aid u isticmaalaan sanadkiiba mar ayuu soo galaa suuqyada magaalada jowhar haba ugu badnaada xiliyada kuleelka ah qaraha ayaa u kala baxa dhowr nooc oo kala duwan waxaana ka wareysanay qaar ka mid ah dadka iibiya ama suuqa keena qaraha waa kuwaan iyaga oo ka hadlaya faa'iidada uu leeyahay iyo dhowr nooc oo u kala baxo haddaan ku bilaabo qaraha xilliga uu soo go'o iyo xaaladihiisa haddaan kugu bilaabo xilligan horta xilli waxaa lagu jiraa xilli dayr waxaa lagu jiraa gugi waa ka nimid dayrti marka waxaa noo dhiman adiga toban biri malahaasaa nooga dhiman iyo haddaa lagu jira adig dayrti marka qarahan tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay tacabkiisa wuxuu ku fiican yahay xilliga oraxeedka oo dayrta u ku fiican yahay maana xilliga xagaygaa waxaa waaye jiridiisaa badan durkiisaa badan qaran haddaan maha ku gado weyno waxaa waaye kalabar waxaa waaye waxaa saameeyey cuncunaha saameeyey kalabar cunaha saameeyey inta kale laakiin oo qaraha laakiin oraxeedka soo baxayoo kale waxawaa qara nadiif waa halka yar halka weyn waa isula wada mido wax jirtaa ma leh oo cayaana ma leh xilligan xilligaa xilligan xilliga roobaa laga kala ordowaa suuqa biri waa la wada keenay roobaa laga kala ordowhayaa roob xilligii roobkaa lagu jiraa oo deyrta hadda la galowhayaa marka qofka uu beerta uga da'ana waxaa waaye waxaan og heelaayo male xilli ugu dambeeya waa laakiin kala guurina waayo xilliga roobka hadduu daawo kabacdi qaramaba jiraba roobkaasaa laga falaa ilaa oraxeedka saas uu sii socaa ilaa ramadaankii laga gaaro saas uu socaa marka adeer saas waa qara xaaladiisa qaran hadda aan gado weyno hal doolaraan gado weyna hal xabo nusku haa la gadowaa halkuugu weyn dhebelka saddexda taaka iyo barka waxaa la gadowaa saddex doolar halka ku xaga laba doolar halka kale hal iyo bar nusaa ugu yar adiga qarahaan bishaan bishii sagaalaad aa la keena qaraha maaha bishii sagaalaad iyo bishaan tobnaad socda sidiisaba inta kale waxaa waxay ka horaay lama tacbi karo waxaa la tacbaa galeyda sisinta iyo kale la tacbaa roob ku daayo kan waxaa waaye qabogu uma adkaysto waxuu rabaa oraxuu rabaa oo tiro badan xagaygaas waa dhibaa oo kuma kori kariyo jaallow naqaa ma madoobaa sida qoraxdii laga raba ma keeni kariyo uma adkaysto qabogu inuu adkaysta waxaa keenay sidiisoo dhan waxuu ku baxaa oraxduu ku baxaa qabowyada ma baxo qabowyada ma baxo sisintoo kale usugoo kale qabowyada ma baxo kuleylkay baxaan xilliga qabowga waxaa baxo galleydo kale waxyaabahaasa baxa sisinta iyo qaraha waxay baxaan xilliga oraxada ay baxaan qarahan waxaa waaye faransiis waa jiraa ortis waa jiraa waa adiga dhowr dhowr noocoo leeyahay marka halwaa nooca loogu jahma ortiska hadda loogu jecel oo mac qarigiisana waa weyn yahay geedkiisana waxaa waaye waxaa waaye si fiican u tarmaa waxaa waaye ortiska waaye faransiiska waa dhal badan yaha laakiin waxaa waaye yar yar waaye balse hadda xilligan waxaa waaye qaraha dhanba qabuugaasuu diida waa ma waaweynaa kariyaba dowladda keenta waaye dowladda keenta dowladdiida isku soo saartaa magaca kusoo dhibsad oo unugu soomaal haddaana abuurka ma haysano waxaa waa waddamadaasaan ka keennaa ortiskana waddamakaasa laga keen lakin sun ortisaan ku qoran waxaa waaye dowlad walba u magaca erey ingiriisaaniga u qorata ortiska waay gaduudka gaduudka ortiska waa xilligaan aad u fiican yahay oo roobka soo dhow yahay oo kuleylka oo dadka si fiican u qaada og yahay oo dadki dadki waxaa waaye xaafadaha iyo degmooyinka u wada qaataan qof walba gaariga yimaado meel aad ka rogsata ma leh laakiin xilliga hore qabow baa jira qabowga dadkana ma jeclo xilliga kuleylka u fiican inkastoo hadda keliyahan uu sifeeyo qaraha uu fiican yahay dadka magaalada gato waxaa kaloo jira dad iska danyaraha jiro oo kaloo suuqa sii gelsho ka sii shaqaystaan siyaaniga oo galabtii baase iska keeno kale toban iyo labo dadkaas oo jeexo oo suuqa sii geliso toban iyo labo toban aan lagu siiyaa ma qara dhebelo hal doolara ma ka keeni karaanoo waa jeexjeexayaan marka wiig waxaa lagu siiyaa toban toban iyo labo adiga nus doolara ugu badan halaha lagu siiya qaraha suuqa la geliso nus doolarka ugu badan maxaa waaye maalinka khamiista iyo jimcada maalinka saddexda biri oo ku baxa qarahan ayaa ah mid faa'iid weyn u leh bulshada ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada maamulka hirshabelle kaasi oo la beero wakhtiyeeda kuleelka